بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دقون سيال همين فإلا مربيس الرقدنة أقدوا هذا برامج كلونك ورسن وهمي والبيسون كبرتين دعاد ورسن مقالة ذاتهم بيدبو dhugunsiyaal hamiinama asniinbahitu talaadan iyo ahoyda ita taarigdee keedanta tumidita bilo sagaalaadda mudug kun iyo tomi sagaalka qodobada sharga diisan barnaamijka kulunka warsana oo nimadaana siinkaay waliba ku mid ah munaasabadda iniska jartee hilwareejin iyo saasoo kala hadhawaayow yaa waliba wasaaradda deegaanka iyo duurjoogta koonfur galbeed soomaaliya ayuu soo badaya agaasimaha cusub ee wasaaraddaasi isaago maxamuud mursanla haddaba agaasimaha cusub ee wasaaraddaasay maha kordhigi karaa mayna ku bedeli karo xaaladda wasaaraddaasay barnaamijka siinkahay dhugunsiyaala taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsana oo nimadu haddii laar wali baa ku mid ahaa wafdo iyo hogaamiyaasha wasiiradda caafimaadka ee dowladda federaalka soomaaliya iyo geeg hadeeri magaalada baydhabo haddaba ujeeddadii handeeran mee taha maynas adduunka keedii wafdigaasaya barnaamijka siinkahay dhugunsiyaala taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsana oo nimadu haddii laar wali baa ku mid ahaa taliyaha ciidanka qaybta labaatan iyo koowaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo waliba usu tababar u sanhiraya ciidamadan diyaar ee deegaanada maamulka galmudugga soomaaliya iyo waliba yan habardhigtay oo warbixinka eedinga xuquuqda awlaadiya leeyinga islamarkaasna si walanqabadalaya awlaada aqoonta inta badan dhibaataysiinga gudaha dalka soomaaliya taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsana oo nimada dhugunsiyala dilaal waliba ku mid ahaa madiinaga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo deeri magaalada dhuusmareebe xarunta maamulka galmudug meelisay oo likuweda new sahira shirkareedin helisewka deegaanada maamulka galmudug oo meelisay maalmo wilhadhaafi bukudareere haddaba madiine farmaajo maya keedii intiisu deera magaaladaasay soona shirkaasi horunfuri alsan ali khayre taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsana oo nimadaha dilaar waliba ku mid ahaa odayaasha dhaqanka iyo holgarodka magaalada cadaado iyo waliba iyona fariyandirana madiinaga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo haddaba odayaasha cadaado may oqabad ee hor surinya iyoona dhowr jeer horay iyoon diidinaaynga shirka deegaanadaasi ku dareera barnaamijka sinkaayna dhugunsiyaalla madiinaga maamulka hirshabelle maxamed cabdi waare iyo waliba usiina ku hadalaya mashaariir iyo saasoo kale amniga deegaanada maamulka hirshabelle haddaba madawiine waare may ku bedeli xaaladda deegaanada maamulka hirshabelle tan iyo markii usula doorday barnaamijka sinkaaya dhugunsiyaalla qodobadaas ee qodobo kale barnaamijka kulanku warsana oo nimadun sinkaaya barnaamijka oo kuli baasaaray waan siirdarasii doone anuu cabdirashiid axmed ibraahima cabdirashiid rashkaboya dhanka farsamada madax kudeerta oo waliba imaamado doone saaxiibkayga bilaal hilaal mar kaliyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsiyaalla markale waliba hawada sinkilah miin failan barnaamijka kulunku warsan waliba hasaare waan sirdarasii doone anoo cabdirashiid axmed ibraahima rashka boy dhugunsiyaalla ku bilaaway qodobkan koraya wafdiya hogaamiyaasha wasiiradda caafimaadka ee dowladda federaalka soomaaliya doctoresa fawziya abikar iyo waliba yoogeg hadeerana magaalada tambaydhabo iyadana wafdigaasi iyo kormeer iyo kusuubiyanga isbitalka guud ee magaalada tambaydhabo haddaba ujeeddadii handeere magaalada baydhabo mayata iilo dhugunsida waxaa farxad weyn inoo ah maanta anigoo ku hadlaya magaca maamulka isbitaalka iyo dhammaan shaqaalaha ee isbitaalka ka howlgala waxaa farxad weyn inoo ah in wafdi ballaaran oo halkan la eg oo markaasi ka socda qeybaha kala duwan ee w h o oo horkacayo markaa doctor axmed iyo toriso oo fawziya abikar nuur oo ah wasiiraddeena ee wasaaradda caafimaadka ee federaalka iyo delegationka ka socda ee unisef iyo wasaaradda caafimaadka ee koonfur galbeed oo wasiirkeena ee hogaaminayo iyo dhammaan shaqaalaha isbitaalka shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee koonfur galbeed oo maanta halkan diyaar ku ah waxaan farxadno ah inaan ku soo dhoweyno wafdigan ballaaran markaan ka hadlayno farxadda kadib muhiimaday inoo tahay in isbitaalka maanta ay soo booqdaan ayna nala arkaan waxyaabaha oo isbitaalka ka socda sababtoo ah shaqada marka ay socoto qofka shaqada gudaha ku jiro isaga ma tilmaami karo balse laakiin dadka markay yimaadaan wafdi noocan ah ayaa waxay ka warbixin karaan activitiska ama howsha meesha ay ka socoto waxaa sidoo kale farxad noo ah wjow dadka bartinaska isbitaalka ayay ka mid yihiin hadda ka hor waxay noo keeneen balaad bankigii isbitaalka markaasi uu ka shaqaynayey sida hadda aad dareemaysaan haddana waxaan la wareegnay aad u jeedaan motoor oo markaasi isbitaalka loogu talagalay motoorkana waa wax isbitaalka markaasi koofar garaynayo baahidiisa matoorka waxaad dareemi kartaan baahida isbitaalka uu leeyahay ka hor matoorkan intaan la keenin ee hadda wj o isbitaalka aysan nagu soo wareejinin isbitaalka wuxuu la daaldhacayay dhinaca dabka ayaa la daaldhacayay waxaa noo yaalay soddon kivi ayaa noo yaalay maantana waxaa lanagu wareejiyey boqol iyo toban kivi ayaa lanagu wareejiyey ilaahay shuk ilaahay xamdigiis waxaan ugu mahadcelinayaa wjo wasaaradda caafimaadka federaalka iyo wasaaradda caafimaadka ee koonfur galbeed ee wasiirka hogaaminayo marka farxad darteed maanta hadalka ma sii wadi keli waxaan kusoo dhawaynayaa marka wasiirka caafimaadka ee koonfur galbeed ayaan kusoo dhawaynayaa si araagiis halkaan ugu soo jeediyo kadib marka waxaan u gudbinaynaa marka delegationka ayaan u gudbinaynaa insha allah wasiir kusoo dhawow bismi illaahi raxmaani raxiim dhismaha madaxweynaha dowladoleed koonfur galbeed ahna guddoomiyaha baarlamaanka wasiiradda caafimaadka dowladda federaalka wafdi ee hogaaminaysa iyo doctor axmed almandar doctor maalik doctor almajiid dhammaan maanta martida noo imaatay waxaan leenahay horta marka u horeyso kusoo dhawaad magaalada baydhabo markay xigteenna aada ugu farxsannahay waxaa maanta booqasho aan ku tagnay waxaa waaye kaamum ku yaalo kaamum ku yaal magaalada baydhabo aan tababar ku soo furnay tababarkaas oo ahaa talaalka sida talaalka daafurka talaalku ahaa talaalkaas oo ah cudurka dabaysha iyo jadaacada aan soo daafurnay kadib waxaan tagnay isbitaalka magaalada baydhabo haddana waxaan joognaa madaxtooyada farxad weyna noo tahay maanta wafdigan inaan kusoo dhaweyno magaalada baydhabo waxaan markaan kusoo dhaweynayaa wasiiradda caafimaadka dowladda federaalka iyo doctor axmed almadir bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa u mahad celinayaa guddoomiyaha ahna siiha kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed ee wasiirka caafimaadka ee koonfur galbeed madaxda sharafta leh waxaana soo dhowaynayaa mar labaad ku soo dhowaynayaa waddankeena iyo magaaladeenna baydhabo ardiga oo embro ee doctor axmed almandari waxaan u mahad celinayaa oo kaleeto hay-adaha nagala shaqeeya caafimaadka guud ahaan w h o unisef iyo u n f b a waxaan u nimid saaka inaan u kuurgalno arrimo badan oo caafimaad ah inaan daah furno tallaalka cudurka dabaysha iyo cudurka jadeecada oo saakay ka dhacay xarunta i d b da moqor waxaan kaloon tagnay isbitaalka gobolka bay oo qalab ay ku wareejiyeen w h o waa uga mahad celinaynaa dadaalka iyo kaalmada ay nala daba taagan yihiin waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala shalay waxaan daah furnay tubta qaran ee caafimaad guud in dadweynaha soomaaliya ay helaan aanan culays ku ahayn dhaqaale ahaan qofka soomaaliga waxaan ka shaqaynaynaa sidii aan u fulin lahayn qorshahaas oo howlihiisa qaarkood ay bilowdeen oo waxaan rajaynaynaa haddii aan isgu geyno baankeenna iyo inta aan haysanno iyo kaalmada dadka ee doonariska ayna siiyaan in aan dhaqaajin karno haddii alla idma si aan u gaarno meel dheer marka waa u mahad celinayaa maamul goboleedka madaxdiisoo dhan soo dhowaynta iyo qadarinta ayna siiyeen insha allah waa isu soo noqon doonaa waana wada tashan doonaa haddii alla idmo wacalaykum assalaam بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أنت كذب anoo ku hadlaaya magaca madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed ee soomaaliya mudan cabdilcasiis xasan maxamed iyo kan shacabka reer koonfur galbeedba waxaan rabaa mudane wasiir adiga iyo wafdigaagii ballaarnaa maanta aad hogaaminaysay oo ay ku jiraan madaxa bariga iyo mediterraneanka gobolkaas mas-uulka uga hay-adda w h o doctor axmed almandari iyo sidoo kale maalig oo iyo iyo doctor majid ayagana iyo hay-adda unisef ka socdaan iyo dhammaan inta kaleo idinla socotayba inaan idinkaga mahadino booqashadan deg dega ah aad ku soo gaarteen deegaanadan koonfur galbeed iyo mashaariicdii maanta aad daah furteenba si guud iyo si gaarab insha allah mudane wasiir waan kaaga mahadinaya wafdigan aad soo aad soo horkacday iyo mashaariicdan horumarineed ee lagu horumarinayo dhanka adeega caafimaad deegaanadan koonfur galbeed halkan aad ka keentay runtii waxaan ku leenahay marka ilaahay inuu kuu fududay insha allah inta xilkaaga inta ka dhiman mas-uuliyaddan iyo mashaariicdan maanta aad daa furteen inaad si fiican in noogu soo dhammaado runtii waxaan rabaa inaan ku xasuusto marka koonfur galbeed ahaan si gaara ayaa lagaaga sugaayay mudane wasiir waajibaadkaaga guud ee kan qaran marka laga soo tago inaad maanta waxa waaye ay noqoto meeshii ugu horreysay mashruucan la daafuraa iyo safarkii ugu horreeyeyba ay wafdigan qiimaha leh ee ballaaran ee waddanka soomaaliya ku imaadeen meeshii ugu horeyso oo aad u soo xushay waxa waaye in in inaan noqono aan nasiibkaas aan yeelana aadan kaaga baadinan insha allah marka deegaanka waa deegaankaagii gobolka waa gobolkaagii waa constituencygaagii insha allah mas-uuliyaddaas guud ee dalka dalka kaa saaran marka laga soo tagano tii gaar ahaaneed ee gobolkan insha allah waa inaad inaad xil gaar isaga saarto annaguna had iyo jeer waxaana diyaar u nahay maamulka koonfur galbeed wax allaale iyo wixii wada shaqayn ah iyo waxa waaye taageero ah inaan inaan kula garab istaagno wasiir marka aad aad ugu mahadsan tahay sharafta aad maanta aad noo yeesheen oo ah meeshii ugu horreysay wafdigaas ballaaran maanta waddanka soomaaliya intaa leeg meeshii ugu horreysay oo lala soo gartay inay baydhabo inay tahay annaga naftayada waxay noo tahay sharaf gaaray noo tahay waanan kaaga mahadinaynaa taasna guusheeda adiga ayaa iskale wasiir waa mahadsantihin soona dhowaada
daynab how inta kukoytimay daarudawa hosbitaalnamay daynarinataje daarudawa hospital usumay daarudawa hospital leyli leema ifola isbitaal daawan yaaluwamay way diin diriko diin
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanku warsan iyo kuguda jirnaa weliba hoodasankala dhegeystayaal hamiin fananga munaasabadii aynu iska jartee xilwireejin iyo saasoo kale hadhawaayow yo weliba ay isuu buday wasaaradda deegaanka iyo duurjoogta koonfur galbeed ee soomaaliya welibana lunsuubiyay munaasabadaasay agaasimaha cusub ee wasaaraddaasi isaaga maxamuud mursal usoona isaaga maxamuud mursal horey usan haada jiray agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba agaasimaha cusub ee wasaaradda deegaanka maya kordhigi kora wasaaradun un oonan daran ini wasaaradun anta badan horsuriyeen caqabado badan iilodhugun sida wasiiraday ha ku qayb gali oo arrintaasi ku hadalo
شخصية نعم كتاب إسحاق فنح أما إسحاق محمود مرسل والله كدوا عليها يا وزارة الانفايرمنت من الإني لم بعرفنا يعني الدايرة لا صرت فرحة يعني تاني أنا ما كدوا عليه بوايا كحلة يسوعها إسحاق كدوا كدوا بعض إسحاق فنح أما إسحاق ونضرب أنا حوالي شهرين ما يملي يسوع كتير يحسب برمج lama hayo horusocoshay focuska ahoo ins nololatidiis horumariy umurtana markalanka nololis horumariyo umurtana horumari koreyo yahay dhinaga ku shaqeeyo waxaaye waa taas labaatan sana iyo araka ama commission sana soo eed intuu ku yari iyo hawada shaqeyni taas mankala kutaa mankala wasaaradda caafimaadka waliha ku qabadayna mina sheegana iyana si gaara oo aan wada shaqeynay xilligii guddiga abaaraha qaranka koonfur galbeedna matalami shubunkii iyo iyo dhibaatooyinka diyaareen iyo maxay manka oo oo oo focal point ka sagaaray wasaaradda caafimaadka ugu shaqeynaya hay badangooyinka iyo dawooyinka una hadiraanen iyadoo waqtisha ka xisaabtamo oo ay waa casharkaasi jeesiyay xukuma ero korne raayo inin la muhiimadiis leho shaqadiisna dibnageygareeyo maya raayo iyo international partskana wada shaqayntiis ee badan koyna waa la hayna nadiifka waxaayo أصلا ما يتجاهلنا إنه وزارة الموارد المحتاجة إن تي إي وتكفينا كل ردهم وصونا ما كثير الجريء إن إن شرنا بالوزارة تشاف الله كوكسوب يعني وزارة داخل مديها ودي وضمها حفلسة يحكم تعصب النرجي جديد النرجي جاء استيل من جاء لما برضي إن كم النرجي بدل جديدة وهي مختصة بوليا موتيفيشن في مجال تفانك هذا جروب هذا جروب دون تيام ما يلا فاي سميع الله معاجس نه فيهم فير نفع خلي حكم في دراسة يأخذ بعضها يتعطيان كبير جديد وزارة طوبلات وتكنيكال لمن كان انت اللي بوانت جاها على سنه وزيرة الاستعمار عين فجانا وزيرة اللي جاها يوم اميو ما إلى فارس وشغلين فيه إيو داد سنك إيو إيه أنصب إلي أنا توصد عن طوابة أولا شغالها إيو دادك بولك كلاب وكي أغاب استحمان وزارة داس مكاسة فايدة كلا يكو أغاب الاستحمان لكن ما يدار يماني إني توصد عيو وكتب عمو كرمو كربضة برنا إني أنا جيني محاين أبوايو شيئة يكو هاي بساك
مثلا تمام وزير الوعد شعارها دولتها مفروض شرطة عندنا سكوت إذا ممكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا بعد سلوينتا يو إنما لا معنا شغلي يو بنادي بسحبوه ما كان أجتماع كروت أجتماع كروت وزارة عفنافكا عفناف نقول قاعد في فريق مدرسة كومنت للبنان وآخر inay lam oo soo west ama deegaanada koonfur galbeed lamada ay taariikh ama rikoor ka sameeya mislahay khaasatan waxyaabaa aqoonta ka sheega kuma leeday oo abaarihii deen inuu ismada rikoor oo ama sina taariikhii ka sameeya sidoo kale way un aaminsana maaqalaanay inuu saxay lamada hadiye oo wasaaradda usuroogi oo madara baalka lageliya at the same time hadana may ku rajayna insha allah may ku dhawaayana wasaaradda biyada may ku rajayna insha allah shaqadiisu hawlehen qowli iyo experiencegiisu lahaay oo sameey wasaaradda caafimaadka intasana madaa sameey wasaaradda biyada koyowshi inus wasaaradda biyada isan wareeg maxay walaaswareeg as gudi ahaan sharciga shaqaalaha ay way qabeen chapter koowa ee wala leedahay recruitment promotion and transfer ini walba shaqaalaysi ini promotion diraacsina sameeya ini walba waa gudi gudiga shaqaalaysi taasana kuwaay safana newska madara wareega wasaaradda biyada iyo joogta oo waan ka dhamayna insha allah mina urajeeyay dhammaan shaqaalihii shaqaalaha rabo wasaaradda iyo wasiirsha iyo wasiirfineed insha allah min saag adhawaaya
marka hore ku salaamay golaha wasiirada madaxweynaha guud ee wasaaradaha shaqaalaha wasaaradaha dhammaan meel ka akhrisin karay xafadna oo soo dhaweynta mansuub yahay agaasimihi hore ee wasaaradda caafimaadka oo hasana ah agaasimaha cusub ee wasaaradda diyaada runtii iyadaan isfaraxsana inaan ku qayb gala munaasabadan allah ka dhawaaya haaye agaasimaha guud ee wasaaradda diyaada runtii isaag mayb waa taariikhdiis iyo meelsoogobod sheeg dadka huraya ku sheekayeen runtii muddo sida wasiirda xaaji sheegayinku badanaa isaqaanaysa oo asxaabnahayi taariikhdiis iyo waxkuusa iyada kuleeyo wax sheekayeen jiraan anaga laakiin keliya meesaday inaan kelmad oo suraarajinayna ku ah runtii wasiirka iyo wasiirkooyinka oo meel lakaaysa wasaaradda biyada lan karti leh oo shaqana meel lakaaysa diyaaranka yaa ilaahayna siikin kuweel isiina medicine kufaday marka inaysan meel lakaaysa midaas waafaqsan oo wasaaradda sideedba teamwork wala leedaha wasaaradda shaqeeya haddii hal koox nagataan meel lakaaysa wasiir ilaa iyo qofur xuusin oo shaqada halmada iskulada runtii wasaaradda biyada waa wasaaradii dambiga gobolka asaas koonfur galbeed waa mayn malay mudahata lahakubilaaba maarta ilaa hadda jirta madi hore wasaarad mahay ismadaxina horseedasi wasiirdowge lahay dadka may kaalan wasaaradda ambiyaa wasaarad oo meel lahaas sheega kulihiis wasaaradda runtii shaksiyan aan walaa ku aaminsana wasaaradda biyada may waa oo wasaarado kuwimaasa jirta taasoo meel lagaa soo sheegay waa cross cutting issue wallahi aan shaqeeya wasaaradda aan shaqeeya waa niyo meel lagaa soo sheegay liiswa environment runtii mudan wasiir mudan wasiir meeshay fajiya iisan dariya soo shaqta wasaaraddan yanada wasaaradda la tartan mudan meel lagaa soo sheegay waan anaga doontaan jeeda dad badan meel lagaa soo sheegay hadhowdan dalabkeeda lagu doono madaxweyne asaasiisa meerahay xukuumadda hadisaay wasaaradoyin badanay soo sheegtay wasaarada uga haayna wasaaradda caafimaadka wasaaradda maalinta iyo wasaaradda biyaha wasaarado kale ormu kuduwanayna iyo wasaaradda arrimaha gudaha sorry wasaarado kale ormu kuduwanayna laakiin shaqalaysa marka haddii shaqada iyo wasaaradda mayna wasaaradda hadisaay oo koonfur galbeed meel lagaasii sheegay dadka dhamba iyo meel raasidaaska la fiiriyaaya marka un daragaashana fiyaana isiina meel sanfaday ganees uxta meel raasidaaga wada shaqaysan meelna sinajiyaan guud insha allah jiraarishay shaqaalaha wasaaradda iyo meel raayis dhammaan golaha wasiirada saxinta shaqeeyaan in la shaqeey hasiin oo kale mayba un dham halista mayba koonfurka dowlada guuleysa kaasaan un shaqo shaqaalaha meel raayis ninka jab sababta aniga wasiirku nirog ونمني في الحساب سنة وهي مدون حقوق طوانا ميل الفضائيين لا على إلها ميل الرأي بالضبطي أنا الجيري دي أمشق علي أنا ماشي جود أنا جارده جوغين بثلاث والله تأخذ قرق ولا بكا في المهاين ولا شقينا ما في إيه ما في شيء خلاص المقضية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد سلام ولين مرة جانس badan qolka hadal aan furan waayo dadka dhamaaleeya anaha waa qabashil kooxda waa qabashil kooxda midkiiste waa qabashil ay kiiste dowladkiiga maadaama waa qabashil iyo maylahaays balana qabada dhaadi wali in furan keliya maylahaays in codsi suubi maxanan suubi codsiga meeyaha wasiirka wasaaradda iyo wasiirka shaqaalaha dhamaantiyo wasiirada amase wasaarada lineka mise la shaqey doona wali maleeyayna lankoshilays walnama kala doon walaana habka macnaha la amaani walihay kula shaqeeya shaqaale geedkana saas oo kale maamulkii amase wasiiradii iyo shaqaalihii inti roogdayda kaadala doona managadaas oo shilay qabadu karo sida horey badan sheegay wasaaradun wasaarad markii la fiiriy waaqacaga dadka soomaaliyeed iyo maylan raayiyad dhigsanina inta badan bey-ada walaa macnaha lanka maga darayna amase bey-i duurjoog lan arayna may lanbaahday walaay dhibaatik shanafaday mase maylan raayisa bey-adan in laku ilaaliy bey-ada marka maykuma nagadaase wala sumaysanaha dhibaato inuu haysataa badda maylan raayisa wasaaradda mas-uuliyadda may kuma nagad doonta in dhibaatooyinka dhiniga oo maylarays biyo mase maylaraay badishan oo haysata haddii hadabadii sunti waxyaaba wasaqda la shibaay deegaankasaas oo kale in maylarays dareenki iyo qurxinti iyo maylarays waxyaabaha wasaqda iyo sumuudka mase dhibaatada sheenafadi soomaaliya warshado badan oo sumuug oo hawada sheeno ma haysata laakiin way ba haysatee ha maylarays sida oo walaabtay ku dhawaajiyaay maylarays in wasaaradda beero oo kale maylarays iyo waxyaaba markaasi lagu shaqeeyo insecticide la isticmaalo iyo warshadihii yaryar amase waxyaabaha yaryarka oo markaasi jiraan iyoona wasaarada gaarka lagu shaqeeyo doona shaqo badanaa taala dareemo kor mayla rice meel cusub wal oo mayla rice oo ankuray la suubiyo mayl washiro oo lagu shaqeeyo ama policies haddii leero mase strategic haddii leero work plan haddii leero waxyaaba wasaaraddaasi kiibsidaas mase hadafkiyana idaydaasaaseelan bahadoona walaan inka badana qoskala saari doona wasiirada loo kaalado shaqaalaha kaalado may nagada doonana maylahays in shuruuc la helo shaqada walla haga hagaw mase la tiibsoo la helo si sharafka badan ammaanta le dhiirigelinta le walaagii maylahays isan i arkan ana runtii aaminsino in dadaal noogaasi haqawli laakiin dadka haya shaqeeyay ama maamulkii meel araag kuma tahay iyo hawada qaban laakiin haddana waysan ku rajiyayna intan inta i kaalmaytaan niy kaalmaytaan wasiiradii yani shaqaalahana niy kaalmaytaan wasaaradii kalena ila shaqeeyaan maamulkii ila shaqeey bulshada tiya kalena ila shaqeeyaan waana arintun wala bedela wasiirka arrimaha gudaha wali arayna meelo meel araagso quruxdii wala ku bedelaysa waaye qofna intuu waa ku bedel meel kalena baa kornog qof inta meenaha suuladiya meel araagso deegaankan waan qurxayna dadka wasaaraddan kitaal magtaale deegaankun deegaanka magacaas iyo magaasha wadagta marsiyaalo bereedan walanku qaban magacaas meelkaas badan
axmed baaburkan imbi arooskiiudaykaan waa daaynayan haye saaxiib haye haye
niyahow gaariga maba kacaya maxaa ku dhaca niyahow ordo makanika nadon waaba waynu baahnay
no no no no no no niyow baabuurka wal cilid le elawha biyaato magadu
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanku warsan iyo ku guda jirnaa barnaamijka waliba asaari waan siin diraysa dhegeystayaal anoo cabdirashiid axmed ibraahim rashka boydhan ka farsamada saaxiibkayga bilaal iyo imaamada dhegeystayaal magaalada dhoosmareeb ee xarunta maamulka galmudug weliba deeraya madaweynada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo welibana wafdigaasay qayb ku hayaya madaweynada dowlad goboleedka maamulka galmudug axmed ducaale geele haafa haddaba madiine farmaajo qaabsee la handhawaaya ujeeddadasan deeri magaalada dhuusmareebna meeta weliba oo naqato teleefonka idaacadda warsan walkuweydaya wariyahana alaba meelaseenen ku warmaasa leyla cali cabdi oo si toosa qata teleefonka hadda diyaaraya inkeeta
waa mahadsan tahay rajka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa sida aad sheegtayba daqiiqado ka hor waxa uu soo gaaray magaalada dhuusamareeb garoonka diyaaradaha ayaa si aada loogu soo dhaweeyey madaxweynaha ayaa safarkiisa waxaa ku ohlinayay madaxweynihii hore mudug madaxweynaha ayaa safarkiisa waxaa ku ohlinayay ku ohlinayay madaxweynaha galmudug mudane axmed ducaali geele xaas isaga iyo madaxweyne farmaajo ayaana garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb waxa loogu soo dhaweeyey si diiran waxaa soo dhaweeyey xildhibaano madaxa xukuumadda iyo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo sidoo kale agaasimo waaxeedyo kala duwan wa waayahay marka waa ka waran eh, amniga guud ee magaalada dhuusmareeb iyo shacabka siday u dareemayaan soo dhaweynta madaxweyne farmaajo
ilaa shalay ayaa rashka si xoog iyo waxaa looga dareemaya soo dhaweynta madaxweynaha iyo madaxweynaha galmudug magaalada dhuusamareeb ilaa daraadhigaashada ayaana loo diyaar garoobayay ugu dambeyntiina maanta ayaa garoonka diyaaradaha la isugu tegay bulshada qaybeeda kala duwan isugu tagtay si diiran ayaana loogu soo dhaweeyey bulshada ayaa waxaan moodaa inay aada ugu faraxsan yihiin soo dhaweynta madaxweynaha iyo madaxweynaha galmudug inay soo dhaweeyaan ay aada ugu faraxsan yihiin bulshada ayaa garoonka diyaaradaha ku kala hormareysay ilaa saakay ugu dambeyntiina waa lagu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha madaxweyne farmaajo haddana garoonka diyaaradaha ayaan ka baxnay darbiska madaxweynaha ayaanu la soconaa oon kusii jirnaa magaalada gudaheeda ugu dambaanan gaarin sidoo kale waxaa jiro xaflad la abaabulayo ilaa shalay oo lagu soo xirayo jirka diinta islamarkaana lagu soo dhaweynayo madaxweynaha federaalka soomaaliya looguna talagalay inuu kusoo xiro shirka diwanfisiinta iyo isaga iyo madaxweynaha goboleedka galmudug mudane axmed ducaale geele xaab ee isla socda waayahay n waxaan la soconaa odayaasha qaar ee magaalada cadaado waxay dhaliilsan yihiin wafdiga madaxweynaha marka arrintaasi
odayaasha cadaado ayaa sidaan wada ognahay oo shirki dib u heshiisiinta hamiinka uu furmaayey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya waxay ka codsadeen in uu tago magaalada cadaado sidaa awgeed ma uusan tegin laakiin balan ayaa jirto lala galay odayaasha ayaa hadda ku qanacsan shirka dib u heshiisiinta ee socda waxaana la arkayaa markii shirkaasi soo xirmo wixii war oo kasoo baxa laakiin hadda ma jiraan odayaal si gaara u taagan oo mucaarada oo kasoo horjeeda imaatinka madaxweynaha bulshada reer galmudug deegaanadeeda kala duwan ayaa si diiran waxa ay uga soo dhaweeyeen madaxweynaha mana jirto hadda magaalo ku mucaarado soo dhaweynta madaxweynaha waxaad la moodaa in loo wada dhanyahay maamulkaani hadda oo cadaada xataa ay mucaaradnimadii kasoo qabsanayso oo ay raacayso deegaanada kale ee diyaarka ahay walow iyada ay mudooyinka ugu dambeeya mucaaradka aheyd arrimaha ay waday dowladda federaalka soomaaliya balse baryooyinkii ugu dambeeyey ayay dhaheen waan ka raali nahay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha balse waxa ay codsadeen ree cadaado in madaxweyne farmaajo uu u ogolaado xubintii aheyd
مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهر بشرى بروستو امبرجر براس مقايد هنجرد آه، بشرى بيض
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo ayaanu darartaan weliba wada singlaha miinfan dhinaga kale odayaalka dhaqanka iyo saasoo kale walgorodka magaalada cadaado yo waliba iyo fariindirana madiinaga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo haddaba odayaalka may qoonsadena fariintaasna may ka eedinta odayaasha oo arrintaasi ku hadalow dhugunsayaal iyo dhugunsada hadda waxaan loola sheegaa madaxweyne inu imaanayo madaxweyne ku soo dhowow waa kuwan reexa sulama halkaa fadhiya odayaashii iyo waxgaradkoodii fadhigooda cad ahaa waxaanu kuu sheegaynaa inaanna hore uga qayb gelin dib u heshiisiin haddana aan uga qayb gelin doorsada aynu ka qabgelin dhismada galmudug aan uga qabgelin ayadoo nana ka daweyn wixii adiga madaxweynaha ee aadna siisay waana wilhayn cid nagu mutasha uu aanku keelina ma jirto waxaan intaa ku caddaynaynaa halkan waxa fadhiyaa waxa sudaankii reexayo sudaan weeye madaxweynahaanu leenaha madaxweynaha hadalkaas madaxweynaha weeye madaxweyne shacabkaadi baanna wax dhibaatada naga tirsana ma jirto ballanna waa noo qaaday iyo qoraanan siiday ful ayadii
waxaan rabnaa in madaxweynaha aan u sheegno oo uu maqlo oo jawaabta ku aadan uu ka soo saaro waxaan rabnaa madaxweyne meeshan waxaa fadhiya odayaashii dhaqanka reer xaaji salaamaan qaybta cadaado oo suldaan cali suldaan axmed nuur uu hogaaminaayo waxaan rabnaa xaruntii baarlamaanka ee ayra boorka cadaadood asagoo reer xaaji salaamaan suldaanku horkacaya aad ku siisay xaruntii baarlamaankan kaaga fadhinaa cadaadaan kaa sugaynaa soo dhowayntaadaan isu diyaar garaynaynaa waxaan rabnaa saleebaan waxay kaa sugayaan iyo reer cadaado xaruntii baarlamaanka sida aan shareecada ku naqaano ama maadiga ama diiniga midda rabtaba haatee ninka mas-uulka oo sharadu ka goodo khaasatan madaxweynaha wixii uu ku hadlo oo af qowl ahaan ugu hadlaano waa dikareeto wixii uu qoraana waa dikareeto madaxweyne raiisul wasaare ra-iisul baarlamaan inkasta dhammaan idaarada ku jirta dowladda ummadda soomaaliyeed u sheegayna dhammaantood ka wada hadlayna anigu waxaan dareemahayaa ka saleebaana haddaan gar garanaya nala qaban karaa madaxweyne annaga waxaan ku leenahay oo xaqiiqada dhabtaa way annagu hadalkaaga waxa weeye dhaga shubnaguma gelo meel cidlaa nagama marin aarya nama marin life si life oo la yaqaanaad noola hadashay ayadaana ku qancnay waa annagu dowladnimaana ka soo horjeedin midnimada ummadaana ka soo horjeedin dhismaha galmudugaana ka soo horjeedin midna kama soo horjeedno waxaan rabnaa weliba inaan hormood u noqonaan rabnaa weliba waxaan rabnaa mataqaana inaan nafteenna iyo maalkeenna saan shalay ugu bixin aan ku bixinaan rabnaa laakiin waxay dadku waa kala gar qaataan galmudug waxbay qaybsanaysaa qabaa'illasa koob iyo toban qabiil annagu qabiilkanna waxbaan wada qaybsanayna waxaan wada qaybsanayna waxa weeye waxa aan xaq u leenahayna waa naqaan waxaan xaq u lahayna waa naqaanaa aad iyo aadaan madaxweyne codsanaynaa walaalaha soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa intaasaan qabnaa haddii aan ku gardarannahay soomaaliya ayadaana qaban doonta cid walba meeshaan soomaaliya waa u dhanta shantii beeloodaa galmudug u dhan oo wax loo qaybsaday cid walbaana qaban kartaa saxaad garata ma annagu qabiil ma nebcin reer hebel ma nebcin
maasha allah markabkan wiilan badana maykul yaabti maalman koob maane muqdisho lay roogay markabka hiridoona markaatalay ku haayay mudjay markab buu markiinku horaytiyo markab wali bilow muqdishada harooro baday usla amlaaka marmar birtamee ku reebow iska baydhawo dhanweda boqolaal bakaar horsho waa maayo baqaarka qalabka dhismooda ee walaalo oflow bes ew calaamadu horumarley
waayahay dhugunsyaala qaybogan ka dambeya barnaamijka kulanku warsanga yaa isla maraynaa weliba wada singalaha miinfaylinga madiinada dowlad goleedka maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare yaa waliba uusa ku hadalaya xaaladda amni ee deegaanada maamulka hirshabeelle iyo saasoo kala ee mashaariicda sharduweyne ku fuliyaya ee deegaanada maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare yaa waliba inta badan ka dhalinaya in war badan uusan ku qabana xaaladda deegaanada maamulka hirshabeelle haddaba arrintaasi runga iyo dhudhugun sidaa madiine waare oo arrimahaase iyo arrimo kala faafahayo mas-uuliyiinta labada gobol shirkadaha iyo iskaashatooyinka iyo beeraleyda ka soo qayb galay fanaaniinta iyo intiina baraarujisay bulshada rayidka bahda saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu run ahaantii aadaan ugu faraxsanahay inaan maanta xafladdan aan idinkala soo qayb galo waa meelaha runtii aan isleeyahay anigu shaksi ahaan inaan joogo ama aan wax ku biiriyo meelaha aan ugu jeclahay waayo sababta oo ah waa howlan aqaan haddii siday tahay loo qabtane faa'iido badan oo ay ummaddan ugu jirto waxaan rabaa inaan u mahad celiyo hay-adda geel iyo deeqbixiyaha u s i d oo barnaamijkaas soo abaabulay aniga u s a i d si gaara ayay noloshayda saameyn ugu leedahay waa hay-adda maalgelisay berisamaadkii waxbarashadii beeraha oo aan maraykanka ku aadnay annaga iyo aniga iyo dhallinyaro fada fara badan oo soomaaliyeed oo qaarkood weli ay waddanka u shaqeeyaan aadaan uga mahad celinaya barnaamijkaanay wadaan waana soo dhowaynaynaa waxaan rabaa dhowr qodob inaan dul istaago gaar ahaanna aan farta ku fiiqo qof walboo annaga naga mida doorka uu leeyahay oo arrintan ku leeyahay beeralayda haddaan ka bilaabo beeralaydu runtii waa lafdhabarka wax soo saarka la-aantood iskuma aanan imaaneen waxaa looga baahan yahay beeralaydu inay iskaashadaan is-abaabulaan iskaashooyihii samaystaan kanaalada ka wada shaqeeyaan khilaafaadka dhexdooda ha xallistaan guddiyo yeeshaan dad isku toosan oo wax lala qaban karo inay noqdaan waana muuqataa ififaalaheedii halkaanuu ka muuqdaa dadka mas-uuliyiinta oo iskaashatooyinka abaabulay iyo inta gacan ka geysatane aadaan ugu mahad celinaynaa shirkadaha beeraha maal gashta ama ka shaqeeya oo halkan muhiimadda ugu weyn la saaray oo sida hadda ee noo muuqata la yidhaahdo agro business ama dadka maal gashta beeraha run ahaantii waagii hore dadka beeraha tacbada iyo dadka businessmenka aho aad iskuguma dhex jirin dad beeraleeyaho asendooyin waaweyn la oo ama mooska ama liinta way jireen laakiin dad ganacsadaa oo oo maal gashta beeraha yaryar oo dalagyada beeraha yaryar iyo beeraleyda iyo iskaashatooyinka ma aysan jirin runtii arrintaasu waa arrin muhiim ah moodalkii hore ama sistamkii hore oo wax loo beeri jiray ama beeraha looga ganacsan jiray oo warshadaha waaweyn oo sida isnaay iyo mataqaanaa mareerey iyo faanoole iyo mugambo waxaa la ogaaday inay ka soo wax soo saar badan yihiin haddii ganacsatadu maal gashato beeraleyda yaryar ayaga naftigooda aan looga baahnayn inay beero iibsadaan ganacsatada hantida leh daraasaadka laga sameeyey beeraha ay leeyihiin qof dhifdhifa waa jiraa dabcan laakiin badankooda waa mashaariicay u yani ay ama beere ay u iibsadeen yani waxaa la yidhaha vanity projects yani beertii hebel beertii hebel waxaa arkaysaa nin ganacsadaahoo ku leh beerta aan leeyahay labaatan sanaan tacbaaya aniga lee waxgeliye waxba kama helo waxaan arrintaas aan u soo qaadanayaa faa'iidada ugu badan oo beeraleyda laga helaa waa in marka la maalgashanayo beeraleyda yaryar naftigooda la maalgeliyo la yidhaahdo kun beeraley qandaraas ila gal waxaan rabaa inaad ii abuurto suuf xilligu marka u dhammaado anaa suufka kaa iibsanaya inaad sisin ii beerto inaad beriis ii beerto inaad liin ii beerto saasaa dhaqaalaha beeraha looga sameeyaa waxaa kaloo wax looga sameeyaa beeraha dadka beeraha maalgashta waxa beeraha lagu tacbo waxaan aada ugu faraxsanahay in la soo soo bandhigay shirikado ka ganacsada abuurka abuurku waa tilaabta koowaad oo wax soo saarka beeraha haddii abuur fiican la helo beeraley waxaa la helaa beer fiicanaa la helaa marka intii shirkaddaasu beere iyadu leedahay ay mataqaanaa ay kharash gelin lahayd waxay uga faa'iido badan inay muxuu ahay abuurka ka ganacsato abuurka wanaajiso abuurka nadiifiso saasaana dadka faa'iido ugu jirta sidoo kale cagaf cagafyada sidoo kale muxuu ahay sumaha beeraha sidoo kale makiinadaha mataqaanaa beeraha gooya sidoo kale warshadaynta beeraha waxaa nasiib daraa way og yihiin aqoon-yahanada beeruhu beeraha oo intaasoo dhibaataa laga soo maray oo aada ogsoon tihiin boqolkiiba afartan wixii la soo saaro lagama faa'iidaysto ama beertaa looga soo tagaa ama bakaaray ku hallaabaan ama muxuu ahay si kaley dhibaato u gaartaa boqolkiiba afartan wixiiba beer laga heli lahaa khasaarey yay yay mataqaanaa yay ku dhammaadaan marka in la maal gashto warshadaynta warshadaynta beriiska warshadaynta muxuu ahaa ii sheeg mooska liinta zaytuunka casiirka laga miiro meelahaas in la la muxuu ahay la maal gashto ayaa ganacsatada faa'iido ugu jirtaa halkaasaanan rabnaa inaan tooshka ugu ifirno annaga doorka arrintaas nooga aadan waxa waaye sida aad ka warqabtaan usbuucan waxaa soo dhammaaday shir dowladda federaalka ay qabanqaabisay leeskuna yeeray wasaaradaha maaliyadda ee dowlad goboleedyada oo hadda ku soo gebagaboobay magaalada adis ababa shirkaas waxaa looga hadlay in deyntii soomaaliya sidii loo cafi lahaa broseskeedii la maro oo dowladaha deynta nugule iyo deeqbixiyaasha lagala hadlay runtii ifafaalo fiicanaana ka soo noqday haddii deynta soomaaliya la cafiyo waxaa suurtogal ah maalgelin xoog leh in la geliyo dhaqaalaha soomaaliya annaguna markaas aan ku doodno in dhaqaalahaas qayb ka mida ama qayb lafdhabara la geliyo sektorka beeraha sektorka ganacsiga beeraha sektorka warshadaynta beeraha sektorka dhoofinta beeraha in la geliyo oo meeshii muxuu ahay mashaariicda dawladda ayagana faa'iiday leeyihiin dabcan waa u geli doonaa laakiin faa'iido badan waxay ku jirtaa in bangiyada gaarka loo leeyaho brivateka lacago boqolaal milyan oo dollar intii la deymiyo ganacsatada loo fasaxo inay lacagtaas soo amaahdaan ayagoo ku soo amaahanaayo si muxuu ahay dhimir ah si muxuu ahay diinta waafaqsan si wax soo saarkii uu ku kobco annaguna waxaan diyaar u nahay inaan doorkaas aan ka qaadanno haddaan ganacsatada halkaas uga gudbo waxaan rabaa inaan dul istaago doorka ay leedahay dawladdu ha ahaato dowlad goboleedka ama ha ahaato dowladda federaalka waxaan rabaa inaan afar arrimood inaan idiin muujiyo arrinta koowaad oo waxaanoo dhan hooyada u ah sida guddoomiyuhu hadda u sheegay waa amniga waxa aan ka hadlayno o dhan waxba lagama qaban karo haddaanan amniga wax laga qaban annaga hirshabeelle haddaan nahay culays amni oo aan wax badan qarsannay oo aan wax badan qarsannay oo aan la tacaalnay oo aan la tacaalnay ayaana fuula hadda wuxuu soo gaaray meel aanan qarso karin howlgallada ka socda shabeellada hoose waa dad soomaaliyeed waa dad walaalaheena in cadowga laga dulqaado raalliyaan ka nahay laakiin cadowgii shabeellada hoose lama layn waddanka kama bixin annagoo noo soo guuray halkaanuu nala joogaa waad ka warqabtaan dhacdooyinka ugu dambeeyey oo ka dhacay balcad waad ka warqabtaan dhacdooyinkii ka sii horreeyey waxaan ugu baaqaynaa dhammaan intii arrintaas saamayn ku leh laga soo bilaabo dawladda dhexe ilaa lagu keeno tuulada qofka ku nool inaan ka wada shaqayno sidii amniga wax looga qaban lahay marka arrinta koowaad oo saldhigga u ah oo dowrka dawladda laga rabo waa amniga inay sugto arrinta labaad oo dawladda laga rabo ha ahaato federaal ama ha ahaato dowlad goboleed waa inay wax ka qabato kaabayaasha dhaqaalaha waa inay jidadka wax ka qabato waa inay kanaalada wax ka qabato waa inay buundooyinka wax ka qabato waa inay dekedaha wax ka qabato arrintaas ayada ah soo kabashada ee dhaqaaluhu soo kabanaayo waxaan u baahannahay in la dedejiyo qaybteennana aan ka qaadanno annaga waxaa nasiib aan u yeelannay si haddii loo fiiriyane nicmo kastaa hor nusqaankeeday leedahay culays kaloo dhinac kalea nagu keenay waddadii aan rajada ka qabnay in laga sameeyo jowhar iyo xamar waddadaas annaga waa nagu soo daahday aadaan u dhararnay shirkadaha qandaraaska ku qaba oo la siiyey oo muxuu ahay ay u calaamadsan tahay waxaan rabnaa inay sida ugu dhaqsaha badanna u bilaabaan jidkaas annagu hirshabeelle haddaan nahay shirkadahaas waxaan ku soo dhoweynay kondhishan la'aan culays la'aan faa'iidada noogu badan oo inoo qabanaya waa in jidkaasu noo dhismo jidkaas inuu noo dhismana wax kastoo annaga xaggeennaa inaan u dhabar adeegno oo ayaan diyaar la nahay arrintaasu marka waxay tusaale u tahay baahida loo qabo in kaabayaasha dhaqaalaha oo jidadku ugu muhiimsan yihiin wax laga qabto arrinta saddexaad sida ninkii odag ahaa ou ka hadlay waa maaraynta webiga shabeelle dhowr jeerna annagoo ka hadlaayo waa maqasheen webiga shabeelle wuxuu u baahan yahay taladiisa in dib loogu noqdo wuxuu u baahan yahay in howl laga qabto wuxuu u baahan yahay wadan waddanka aan deriska nahay gaar ahaan etoobiya in wada hadallo rasmiya lagala galo sida webiga loo maaraynaayo wuxuu u baahan yahay markii annagu biyaha na soo gaaraan naftigeennu inaan maarayno aniga shaqada ugu horraysoon wasaaradda beeraha u bilaabay isuduwo beero u ahay shabeellada hoosaa jooga webiga waa loo kaltami jiray balcad ilaa iyo afgooye ilaa awdiinle meesha ilaa awdheegle labadaas bunti intii u dhexaysa balcad iyo awdheegle wakti bay lahaayeen awdheegle iyo jannaale waktiyay lahaayeen jannaale iyo meesha la yidhaahdo gaywarow iyo qoryooley waktiyay lahaayeen qoryooley farkeerow waktiyay lahaayeen
baaburtun horeno badeecada fuulhabiladka kubahohayanka babirku afsoo injeeda banaadiraka koyana baydhaw taransadaka iyina ambosadew baydhaw iyasinta banaadir may hanlistooshi yasmee baariyow badeecada fuuli iyo bagaashka badhaantisa liyaabi faadilayn haato hadda baray bakaarka walaalaha oflow iyo baaburtunaa ku raray
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nordaratan barnaamijka kulunka warsan waa cabdirashiir rashkaboy yaa saari waan siir diraysa dhanka farsamada saaxiibka iyo bilaal iyo imaamadaha dhegeystayaal soomaaliya ayaa weliba iyo bandhigtay warbixinka eedanga xuquuqda owlaada yar yara welibana iyo qaramada midoobenka baaqdaya ini waa laku qabdaa xaaladda owlaada haddaba may addah keedii warbixintaasiya iyadoona la dareerna ini owlaad badan oo ogon ee ilaayo hadda dowladda waa lagu qabana arrimaha owlaada ilo dhugun sida arrintaasi
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maalin wanaagsan waxaa sharaf weyn ii ah maanta inaan idinku wargeliyo in wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka ay gudbisay warbixintii bilowga ahayd ee axdiga qaramada midoobay ee xuquuqda caruurta axdigan waxaa la saxiixay kii wuxuuna si ahmiyad gaara siiriyaa daryeelka caruurta dhinacyadiisa badan xuquuqdooda marka sharciga marka axdigaas waxa waaye wuxuu qodobkiisa afartan iyo afaraad wuxuu ku waajib waa ku waajibi siinayaa dowladaha memberka ka ah golaha qaramada midoobay in ay soo gudbiyaan warbixintooda bilowga ah kadibna shantii sano kadibba in ay soo gudbiyaan warbixin warbixintaas marka waxay ka tarjumaysaa waxyaabihii ay dowlad kasta ka qabatay ee kaga aadan sharciga axdigaas isaga ah sidaas darteed waxaa kaloo horta waxaa aada muhiim u ah inaan ogaano in markii ugu dambeysay ee soomaaliya ay axdiyada ay saxiixday ay ka bixisay warbixin inay ahayd afartii marka waxaa aada farxad weyn noogu ah in soddon iyo shan sano kadib aan ma aragtay maanta warbixintaan la wadaagayno golaha qaramada midoobay guddiga c r c ga u qaabilsan annagoo u mareyna safaaraddeena jeniiva joogta kadibna ay gaarsiin doonaan ay gaarsiiyeenba maanta tan waxa waaye runtii wax aada loogu farxo sababtoo ah waxay muujinaysaa in ay soomaaliya ka ka go-an tahay in ay maaragtay ay axdiyadii ay saxiixday ay maaragtay wixii looga baahan yahay ha noqoto warbixin ama ha noqoto abdateba inay golayaashii ku habboonaa ay u gudbinayso waad dareemi kartaan sado wadanku wuxuu soo maray marxalado kala duwan oo aada u adag iyadoo marka waxay tan tusinaysaa adduunka ay u diraysaa fariin in soomaaliya ay dib ugu soo laabatay inay kasoo baxdo inay gudbiso inay maaragtay waxyaabihii axdiyadii ay saxiixday inay maaragtay dib soddon iyo shan sano kadib ay u suubinayso sidaas ayaa maaragtay maxaa lahaa muhiim noogu tahay inaan aan maaragtay hadda wixii ka dambeeya aan gudbino sababta waxaa jiray axdiyo badan oo maaragtay kuwan kan caruurta ka hor la saxiixay sababta marka waxay aan mudnaanta u siinay inaan soo hormarino kan caruurta waxay ka turjumaysaa sida ay nooga go-an tahay in aan maaragta caruurta oo ah mustaqbalka ummadda soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed inaan ayaga ka hormarino sidaas ayaan u go-aansanay inaan midka c r c ga aan soo soo hormarino marka intaas ayaan rabay runtii inaan idinla wadaago iyadoo annagoo ma aragtay aada rili ugu ugu faraxsan in soddon iyo shan sano kadib aan gudbino maaragtay raboorkii looga baahnaay hadda wixii ka dambeeyana sidaas isi ka badan aan wixii hore noogu harana aan u
waa usbaan bari owlaadana abshir balladina yaninkoyti hadda owlaadana si isbaag wad weeldhadayaan axsaankal waa weliba mishal herne balladina haddii ay ahaadan lahayti caaniyaalkii balladina lakagoradaayi heer kasta iyo ahaadaanba hadda waddankiiyo diyaarki
waayahay dhegeystayaal guudahaan wali baataa kafmeera barnaamijka kulanku warsan oo namadusin ku ah idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka waa ku waliba asaaray waan sinidaraysiyaa dhegeystayaal ah ana cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid alashka booya dhanka farsamada madaa ku deerta waliba imaamadahay saaxiibkayga bilaal hilaal inta barnaamijkan barnaamij lamada reedon kulamana kheeraya waa cabdirashiid rashka booy oo sinkadabo sidaas iyo hamiin nabadaha asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kumaasantiin dhegeysadowka barnaamijka